bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kula wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habe wanaagsan ayaanu awood idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa sabti axad ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay kowda bisha abriil sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobada haduura biid macaad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo magacaabay ergey cusub oo u qaabilsan xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka ee goobaha dagaalada caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ergeyga cusub oo magacaabay qodobadeena kalena waxaa ka mid ah waa sidee xaaladda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo ay maanta ka dhaceen dagaalo qaraadh oo u dhexeeyay ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka iyo somalilan oo soo bandhigtay maxaabiis iyo gaadiid dagaal oo ay ku qabatay dagaaladii maanta ka dhacay magaalada laascanood ee gobolka sool wararkii ugu dambeeyey ayaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkan wareega qodobada kale aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doono faahfaahino ka soo baxayo khasaare ka dhashay dab xooggan oo ka kacay kaalin shidaal oo ku taalla degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya hadduu waxaan idiin soo gudbin doonaa aabe iyo wiilow dhale oo halkaasi ku geeriyooday waxyaabaha kale aad dhegaysan doontaan islamarkaasina aan caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareega waxaa ka mid noqon doono dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in dagaal ka dhacay deegaan dhanka koonfur kaga xiga magaalada beedhabo inay ku dishay in ka badan toban dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo waxayna ku soo kornay intayn wareegga ku guda jirna ayaad barnaamijkeena caawa kaga boga doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabdiqaadir mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay habeen wanaagsan meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhegaysanaysaan muujadda hirka dherarkeedu yahay sagaashan iyo kow dhibic shan megaartis efemka waxaa naga maqli karaa dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobollada kaleo efemku uu gaaro qaybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega ayaanu caawa hambaqaadi doonaa wararkeenana waxaanu ku bilaabeynaa xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo caawa degan kadib dagaalo qaraar oo maanta ka dhacay magaaladaasi una dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka ee la magac baxay sise khaatuma halkaasi oo maanta dagaal xoogan uu ku dhex maray dagaalkaasi ayaa inta ugu badan maanta waxuu ka dhacay galbeedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo bariga magaalada islamarkaasina halkaas ay dagaal xoogan uu ku dhex maray ciidamada deegaanka iyo kuwa somalilan somalilan dhinaceeda dagaalada magaalada laascanood ka dhacay oo ay ka hadashay iyada oo sheegtay in dagaaladii ka dhacay magaalada laascanood ay ku qabatay maxaabiis dagaal sidii iyada hadalka ay ugu dhigtay iyadoo sidoo kale ay sheegtay inay ka hortagtay weerar oo ay tilmaamtay inay soo qaadeen maleeshiyaad hubaysan oo isugu jira ciidamo puntland ah iyo kuwa ay ku sheegtay inay ahaayeen argagixiso somalilan waxay sheegtay in iyadoo ilaalinayso xabajoojintii oo ay horaanta bisha aynu ka soo gudubnay ee maaj ay ku dhawaaqday in ay markaa ka hortagtay weerar ay ku soo qaadeen siday hadalka u dhigtay markaa ciidamada huwanta ah oo ay sheegtay inay isugu jiraan argagixiso iyo ciidamo ka tirsan kuwa maamul goboleedka puntland siday hadalka u dhigtay sidoo kale somalilan warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee somalilan waxaa lagaga hadlay dagaal ee magaalada laascanood dagaalka ka dhacay iyo eh, iyada oo sheegtay inaanay duulaan ahayn mar walba oo iyadoo lagu soo duulay sida hadalka u dhigtay dhinaca kale xoogaga deegaanka ayaa dhankooda waxa ay ku eedeeyeen xukuumadda somalilan inay dagaalka magaalada laascanood ay horanayso ay horanayaan ama islamarkaasina weerar ay ku soo qaadeen goobo ay ciidamadoodu ku sugnaayeen siday hadalka u dhigeen dagaalada maanta ka dhacay magaalada laascanood ayaa meesha waxay ka saarayaan xabajoojintii horaan dhinacyadu ay ugu dhawaaqeen iyo dadaalada waanwaantay socotay iyadoo maraykankuna saacadihii lasoo dhaafay uu war uu ka soo saaray xiisadda magaalada laascanood islamarkaasina ku baaqay in xaaladda deg deg loo qaboojiyo islamarkaana la joojiyo wax walba oo colaadda sii horin kara hogaanka somalilan uu ugu baaqay in ay xiisadda joojiyaan ciidamada laga soo saaro magaalada laascanood inkastoo ay xaaladda caawa degan tahay hase yeeshee ilawareedada deegaanka ayaa soo warinaya inay magaaladu qaybo ka mid ah laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo dhinacyada markaasi ay wadaan dhinaca kale haddii aanu fiirino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu soo saaray labada gariito oo uu marka ku magacaabay eh, shakhsiyaad cusub oo marka erge waa uu u magacaabay ergey gaar ah oo uu arrimaha somalilan u magacaabay iyo ergey kale oo uu madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle uu u magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa war goordhow madaxtooyada ka soo baxay waxauu madaxweynuhu uu soo saaray digriito uu ergey ugu magacaabay mudane cabdikariin xuseen guuleed oo noqon doono ergeyga arrimaha somalilan u qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka go-an tahay xaqiijinta midnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed si taasi loo gaaran ay u baahan tahay tala wadaag isdhegeysi wadahadal iyo in xal markaasi waara laga gaaraa tallaabooyinka jira oo ay qaadayaan sida uu yidhi walaalaheena ku nool gobolada waqooyi ee somalilan mudane cabdikariin xuseen guuleed oo markaasi mar soo hogaamiyey maamulka galmudug ayuuna degreetada uu soo saaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud caawa ugu magacaabay inuu noqdo ergeygiisa u qaabilsan arrimaha somalilan warkan ayaa lagu yidhaahday mudane cabdikariin xuseen guuleed waxa uu khibrad wanaagsan u leeyahay arrimaha dib u heshiisiinta xalinta khilaafaadka iyo marxaladaha kala duwan oo ay soo mareen wadahadallada dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si deg dega u furay ergeygan in uu diiradda saaro sidii loo ambaqaadi lahaa wadahadallada dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan isaga oo qaadanaya doorkiisa hogaamineed ee ku salaysan xal u helinta caqabadaha ku gidaaman wadahadallada soomaaliya iyo somalilan isla degreeto maanta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ergey u qaabilsan xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka loogu magacaabay maxamed cabdi waare madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa degreeto ka soo baxday ee galabnimadii maanta xafiiskiisa waxa uu magacaabay mudane maxamed cabdi waare madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle inuu noqdo ergeyga gaarka ee u qaabilsan xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka ee goobaha dagaalada madaxweynaha uu mudnaanta kuwaa siinaya baa layidhi qorshaha xakameynta qorshaha waa khasaaraha rayidka si aysan waxyeelo uga soo gaadhin dadka shacabka ah ee ku sugan goobaha ay ka socdaan howlgallada dalka looga sifeynayo waxa ay ugu ye- waxaa loogu yeero argagixisada ayaa waxa uu shee- lagu sheegay warkan ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya in eh, loo saaray inuu noqdo ereygeyga madaxweynaha u qaabilsan xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka mudane maxamed cabdi waare madaxweynaha soomaaliya waxa uu kula dardaarmay ergeygan gaarka ah ee xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka mudane maxamed cabdi waare inuu xaqiijiyo gudashada waajibaadkiisa qaran si looga fogaado baa layidhi in dhibaato ay soo gaarto dadka soomaaliyeed xilliyada dagaalada isagoo sidoo kale ku buuriyey inuu ka shaqeeyo sidii ay deegaanada laga xoreeyey dagaalamayaasha al-shabaab ay u heli lahaayeen maamul xasilooni iyo adeegyo bulsho waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ayronta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabbir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco supersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono supersign printer cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo bagan weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacdan subersayna mugan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersign subersign design
waayahay mar kale habeen wanaagsan ayaanu idinleenahay dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka wareega ayaanu kusii saqeynaa markan haddaan fiirino dagaal xooggan u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaan la yidhaahdo makuude oo qiyaastii toddoba kilomitir dhanka koonfurta ka xigto magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay dagaalkan ayaa yimaaday ka gadaal markii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerar ay ku qaadeen fariisinaya ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ku leeyihiin deegaankaasi dhaca duleedka magaalada beedhabo halkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac dagaalkan dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegtay in khasaare ay ku gaarsiisay kooxdii weerarka soo qaaday ammaanduulaha qeybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu sheegay inay fashiliyeen weerar kaga yimaaday dhinaca ururka al-shabaab islamarkaasina dagaaladii ay la galeen ay ku gaarsiiyeen khasaare xoog leh waxa uu sheegay in ku dhowaad afar iyo toban dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab ay ku dileen dagaal aroornimadii hore ee saaka ay kusoo qaadeen fariisintooda duleedka beydhabo
haddaan aan taagannahay waa duleedka laga difaaco magaalada baydhabo ee esaneeda ay leedahay urka lixdisdeedaad ee qaybta lixdamaad ayaa bardifaaceedkeedu yahay abbaarihii xalay lix saac iyo toban ayaa waxaa soo waray ciidamada kuwa maleeshiya nabadiidka ah waxayna isku dayeen inay xeradan ammaankeeda iyo magaalada ammaankeeda qalqal ay geliyaan nasiib wanaag ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta lixdamaad gaar ahaan ururka taliska ayaa suurto geliyey guusha maanta aan ku faraxsannahay ee ah in looga dilo muxuu ahaa ilaa iyo afar iyo toban qof looga dilo afar qof gacantaan ku hayno inta kale meydkooda iyo dhaawacooda aan daba taagannahay hubkoodana aan gacanta aan ku hayno guushaas waxaa iskale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan u hambalyeynaa ciidamada nisa oo runtii markay xabadda bilaabatay gacanna siiyey noo soo gurmaday ilaa iyo lix saac ilaa waayo ilaa saacadda aan taaganaya nala xaqiijiyey ammaanka iyo mxua guusha qaybta ugu dambeeya nala xaqiijiyay ayagana waa mahadsan yihiin ammaanka magaalada oo iska fiica aada u fiican cid allaale ciddii isku dayda inay dhibaato ammaankan shacabkan ku nool gobolka baydhabo gaar ahaan degmada baydhabo inay wax gaarsiiso iyo guud ahaan koonfur galbeedba meydkooda saasaa loo dhigayaa waxa ay faa'iida ay faa'iidi doonaan waxay noqonaysaa in ay meydkooda dowlaadkan loogu imaado waalidiinta oo ilmahan ay ka soo tageen wiilkayga la dilay waxaa ka fiican inaa wiilkaada xafidato weli ilmihiina xafita haddaa xafidan weysaana gacmihiina ku dhimanayaan gacmihiina ku qasqaasinaa marka ayagaa imayga soo habaara si anaga aan idiin qasqaasno aan u qasaasno markay gacmihiina ay soo galaan
dhegeystayaal weli barnaamijka wareega ayaad dhegeysanaysaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo xeerlaaliyaha guud ee qaranka oo maanta ka hadlay munaasabad tababar lagu soo gabagabeynayay xeerlaaliyaasha iyo garsoorayaasha maxkamadaha ayaa waxay maanta si adag ay kaga hadleen daahfurnaanta muhiimka ay tahay in loo baahan yahay sidii looga heli lahaa hay-adaha garsoorka dalka
marka koowaad waxaan u mahad celinayaa macadka tababarka garsoorka oo ujeeddadii iyo dadaalkii iyo hadafkii loo dhisay uu ahaa in uu shaqadan maanta halkan u fadhina uu qayb laxaad leh oo awood badan uu geliyo kana qayb qaato lagana baxo duruufaha dalkeena uu ku jiro oo la xiriirsanaa in qofka mas-uulka ah hay-ad hogaaminaya inay cid kale tababaro ay soo qorsheysay loo soo diro fariimihiisa xeeraaliya noo soo dir garsoore soo dir tababarkaas halkaasu ka dhacayaa goobtaasu ka dhacayaa tababar aadan qorsheynin adiga oo ujeeddadiisa adigu aadan qayb ka ahayn oo baahidiisa adigu aadan qiimeynin oo fariimaha ku dhex jira iyo wax ay beddelayso aadan qiimeyn karin waa waxaan rabnay inaan ka gudubno macadkanna in la aasaaso ujeeddadii keentay oo aan ka shaqeynay waxay ahayd in taas la xaqiijiyo baabi'inteeda ilaahay waxaan ugu mahad celinaynaa dadaal badan baa loo galay dhismaha macadkaas wakhti badan baana la geliyey dadaalo kala duwan baana ku baxay in maanta ay miro dhalkii ugu weynaa lahayo tababar aqoon-yahanka tababarayaasha bixinayana ay yihiin dad aan hay-ad u kiraysnayn oo saacadahooda soo gatay dadka tababartayaasha ah ee halkan fadhiyana filashadooda aysan ka buuxinin tababarka xaadir dhaqaale noocaas ahaysid marka laakiin macalinka tababartaha meesha fadhiya iyo tababaraha casharada bixinaya labadaba ay ku salaysan yihiin casharada ay bixinayeen in mu'asasadan iyo hay-addan ay wax kororsato aqoonteediina sare loo qaado asna juhdiga uu bixinaya uu bixinayo juhdi isku tashi ah oo waddankan soomaaliya loogu adeegayo bulshada soomaaliyeedna lagu horumarinayo dadka adeegayaasha u ah oo shaqada u haya aqoontooda marka waan ku bogaadinayaa macadka waana uga mahad celinayaa runtii juhdiga badan ay hawsha geliyeen inuu tababarkan sidaa usoo gabogaboobo tababarayaasha casharada bixinayana si gaara ayagana uga mahad celinayaa wakhtiga badan iyo juhdiga badan ay geliyeen in hawshan ay sidaas ugu dhacdo dadkii tababarka qaadanayay oo hay-adda ku dhex jiray ama xeeraalayaal ha noqdaan ama garsoorayaal ha noqdaana oo ayaga sida la xusay laftigoodu ayagoo ciriiri badan oo shaqo oo maadaama shaqada xafiisyada ka jirta aysa isla ekeen dadka shaqaynaya shaqada soo soo gelaysa xafiiska ayagoo wakhtiga aragtay iyo mashquulka aragta ku jira ayaga laftigooda ka soo qayb galay oo qaadanayay tababarka markii tababarkan la disaangaraynayay oo la soo direeyey qorshaha tababarkan baahiyaha hay-adda dhexdeeda ka timid qorshaha ku salaysan yahay marka naloo soo gudbiyey oo aniga guddoomiyaha maxkamadda sare aan aan aan qorshaha agaasinka macadka uu noo soo gudbiyey oo aan la ogolaanaynay hawshaan la xiriirsan waxay ku salaysneed baahida la qabo inay ka jawaabto marka haddana cabdilxaq wuxuu soo jeediyey garsooraha in dooda casharada la qaadanaya aysan ahayn macallin inta meel soo istaagay arday wax siinaye ragga tababarka ka soo qaybgalaya iyo ragga tababarka bixinayaba aqoon-yahan baa ka wada biixa oo aada tayadooda aqoontooda u fiican tahay ee dood waxaa loogu talagalay in isku faham dakaa jamaaci uu yimaado oo laiskula fahmo waaqica qaanuunka uu ku dhex shaqaynayo oo qaanuunka ah mid duugoobay oo waddankeena qawaaniintiisa aad dareemi kartid isbedelada ku dhacaya iyo sida loo kordhinayo ay iska kooban yihiin iyo waaqicaas iyo qaanuunka sida iskula falgeli lahaayeen in laiskula fahmo isku maskax isku caqli laga noqdo ujeeddada u muhiimsan oo aan ka lahayn intaas weeye iyo in qofkii loo zaa'idiyo aqoonta uu haysto ee heerka doonta ha- ha ha gaarsiisnaatee marka een, tababarada noocaas oo kaleeta ah een, way soo laalaabanayaan hadduu ilaah yidhaahdo waana ee, mar walba baahideenna oo xafiiska ka dhex jirta wixii baahi loo arko unbay ku salaysnaanayaan haddana waxaa jirta qorshe degan oo ee, shirkan markuu macnaha tababarka markii la furaya la sharxay inay jiraan tababaro aada u tiro badan oo arrintaa ku saabsan ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan een, een, een, een, halkan ka sheego een, hay-adda garsoorka waa hay-ad horey dhowr jeer saan u yiri hay-adda la rabo inay
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdulqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo